Saacadihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyay howlgallo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay garabka u yihiin ee duulaanka gardaro ku jooga waddankan. Howlgalladan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose, Banaadir iyo Bay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddii aan ku hormarno Shabeellaha Hoose, howlgal mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada Afgoye ayaa lagu dilay laba askari oo ka mid ahaa dharcadda sirdoonka dowladda federaalka, kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Maxamed Ismaaciil iyo Cali Amaday. Isla Shabeellaha Hoose ayaan ku guda jirnaaye ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada Ugandha ee degmada Buulamareer, waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada Ugandha ee lagu weeraray Buulamareer. Sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee Ugandha ee deegaanka Golweyn ee hoos tagta degmada Buulamareer. Dhimashada askarta Ugandhayska ah waa hal askari, dhaawacuna waa hal askari oo isla Ugandhayska soo duulayaasha ee jooga Galweyn. Dhanka Banaadir, ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala gobolka Banaadir ayaa qarax la beegsaday ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda Tarbuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa kuwii halkaasi lagu weeraray. Sidoo kale, mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa Sarkuusta ee magaalada Muqdisho, waxaana gaaray khasaare walow aanan ka helin faahfaahin. Dhanka Bay, ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta maamulka Koonfur Galbeed ee deegaanka Koofguduud Buray ee hoostaga degmada Baydhabo. Ciidamada la weeraray ayaa argagax ka qaaday weerarka uga yimid mujaahidiinta waxaana la soo warinayaa khasaare inuu gaaray askarta maamulka Koonfur Galbeed. Si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa sii dardar geliyay howlgallada ka dhanka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka iyo dowladda federaalka.